الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnay kitaabu nikaax waxaanan soo gaarnay halka u yihi walmuxram andur waima an zawujat rabayna suratin warukbatin badat waman yurid minha waman yurid minha nikaaxa nadara wajan wakafan baطina wadaahira wajaaza lishahiidi aw man camala نظروا وجنه يداوي العلل أو يشتريها قدر حاجة النظر وإن تجد أنثى فلا يرى الذكر ولا يصح العقد إلا بولي وشاهد للشرط إسلام جلي لا في ولي زوجة ذمية واشترط التكليف والحرية ذكورة عدالة في الإعلان لا سيد لأمة وسلطان ولي حرة أب فالجد ثم أخ كالعصبات رتب رثاهم فمعتق فعاصب كالنسب فحاكم كفسق عضل الأقرب حرم صريح خطبة المعتدة كلا الجواب لا لرب العدة وجاز تعريض لمن قد بانت ونكحت بعد انقضاء لمن قد بانت ونكحت بعد انقضاء العدة والأب والجد لبكر أجبرا وطيب نكاحها تعذرا بل إذنها بعد البلوغ قد وجب وحرموا من الرضاع والنسب لو ولدا يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة ومن صهارة بعقد حرم زوجات فرعه وأصل قدنم وأمهات زوجة تعلم وبالدخول فرعها محرم يحرم جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين يختر خلص كرتقها أو قارن بخيرته كما لها بجبه وعنته inahaas insha allah tacaala iyo waxaynu ka gaarno cashirkeenu ku saabsanaan doonaa waxaynu soo marnay baabu nikaax masaa'il la xiriiray oo ugu horreeyay xukunkiisa iyo masaa'il mataa ay bannaan tahay addoon in la guursado iyo masaa'ilkii la xiriiray waxaan ku jiray masaa'ilu nadar waynu soo niri ninka iyo xaaskiisu way is arki karaan jirkooda dhammaantii inay is-arkaan ama isfiiriyaanna way bannaan tahay waxaynu soo maray laakiin fi lmadhabi iyadoo axaadiid aan sugnayn lagu saleeyey in la yidhi walaakin kuruhu qad nuqila mowdica cawrada iyo farjiga fiirintiisu waa laga fiican yahay laakiin way bannaan tahay marka masaa'ilu nadar baynu ku jirnaayee rag iyo dumarku intee bay is eegi karaan inteebay iska arki karaan bay mas'aladu la xidhiirtay haddii taabashadii qof ajnabi oon xaaskaagii ahayn ama addoontaadii ahayn la xaaraantinimeeyey labada xaasku si ay isqabana meel walba way iska fiirin karaanoo way isu bannaan yihiin la yidhi labada aan isqabin maxaa isaga bannaan su-aasha jawaabteedu waxay noqon in la kala qaado dadkani madadiisu maxaarimaho ama hooyiyo ilmaheedii ama aabbihiiyo gabdhihiisii iyo dad maxaarim isu abaa mise waa dad kale ajnabi ah masaa'ilkaasuu ka bilaabay beytkan oo walmaxram andur wandur eeg almaxrama qofta dumarka ee maxaarimta kuwa waxaad ka eegtaa iyo wa imaan addoommo dumarood leedahay oo zuwijad la guuriyey eeg laakiin laa bayna suratin wa rukbatin laa bayna suratin xudunta iyo warukbatin lowga inta u dhaxaysoo badda daahirtay taas ha eegin oo lama ogola halkan waa laba mas'ala qofka raggiihi dumarka maxaarimtiisaa hooyadii ayaydii gabdhaha walaalihii ah eedooyinkii iyo habaryarihii kuwuu adeerka iyo abtiga laxmiga u ahaa haweenkii oo dhan maxaarimta ahaa saddexdoodii qaybood inteebuu ka arki karaa maxaarimtu waa saddex qaybood oo imaa binasabin oo kuwa aan tirinay wey gabdhahaadii gabdhahay sii dhaleen wiilashaadii gabdhahay dhaleen waa gabdho kugu abtirsano ilmahaadii buu dhalay oo adiga nasab idinka dhaxeeyo ama gabdho xagga haween xagga asalkao hooye iyo ayeeye ah ama xawaashidii oo walaalihii iyo eedooyin iyo habaryar iyo kuwaad adeer iyo abti u tahaya kuwaasi waa qaybaha nasabka qaybna waxaa weeye qaybta musaaharada iyo xidhiirtinimada aabbaha xaaskiisa aan hooyada ahayn awowgaa xaaskiisa aan ayayda ahayn waxaa lamida caruurtaadiiyo wiilashaadu gabdhaha ay qabaan iyo xaasaskoodaa ka mida oo waxaa musaharaya xiditinnimada ku xaaraantinimoobay qaybta saddexaadna biridaaci weeye hooyadii ku nuujisay gabdhihii walaalaheed wada nuugteen naaska hooyadaa hooyadeed gabdhahaa gabdhihii ay dhaleen ama wiilashaad wada nuugteen naaska gabdhihii ay dhaleen oo adeer nuugmo aad u tahay iyo abtii nuugmo iyo wixii lamidka aha wey haddii lasoo koobo haweenka maxramka ah waa qof kasta oo dumar ah oo si abadi ah guurkeedu xaaraan kaaga yahay oon meher kuu qabanin siwa siwaabsa mulaacanati oon ahayn licaan licaanku waa haweenaad isguursateen xaaskaagiyoo tuhuntay oo tiri way gogol dhaaftay oo sharcigu baabulicaan laydin kala geeyey taa taxriimku waa muabad maxramna maaha laakiin taa wixii aan ahayn ee sharcigu sabab nasab dartii wada dhalasho ama xiditinnimo ama nuugmo darteed daa'iman abadan lagaa xaaraantinimeeyey inaad guursato taasaa almaxramu dumar la yidhaahdaa imisaa kaaga banaan inaad ka eegto laba arimood waa itifaaq ama saddex arimood aan dhaho mid ka midoo la isku raacay faahfaahinteedaa muranka taagan yahay marka koobaad haweenkaa xigtadaadaah ama lagaa xaaraantinimeeya guurkooda inaad u eegta shahwo iyo dareen adoo u eegaya u fiirisaya waa xaaraam itifaaqan oo iska daa dumar bae rag baa shahwo inaad u eegta adoo rag aan ugu ogolayn waana masalada masalatlmurdaan la yidhaahdo masalo mashhuura weeye oo qolada ku shuduudkaa gashay ugu badani ahlu tasawuf iyo diirta kuwa ku jira duurgalayaasha ay yihiin marka wiil yar oo quruxsan oo laga yaabo inuu buurayo oo cayilo yahay lama ogola dumar iska badaa marka marka hooyada lishahwatin aad u egta xaaraam wey gabadha dhashayna lishahwatin aad u egta xaaraam wey oo ma dhici kartaa ha ma dhici kartaa oo haddaan qofka damiir diideed iyo alla kacabsi aanu celinaynin hade gabadhuu dhalay inuu wax ka dayo ama hooyadii uu ka ilma dhalo waa caadi wax dhaca wey haddii aada eegtaan idinku da mujtamac weli diyaane iyo qiyam akhlaaqla ad ku dhex jirtaan laakiin mujtamacan hadda uu hormaray aad tiraahdeena galbeedka fasaqmay waagii waa baryo way naadir maalin waageedu baryo oon joornaalka nin gabadhiisii kufsaday uusan ku qorayn maalin hadday dhacdo maalin labaada ku xigta ma dhacdo waagii baryaba nin gabadhiisii kufsaday baa ku qoran waxaa kaaga daran kuwo gabdhahoodii afar iyo shan iyo toddoba ilmood ka dhalay baa buuxa kuwa hooyooyinkood ka ilmo dhalay baa buuxa inhum ilaa kalancaami xoolahoo kaleeta weeye bal hum adalluu sabiila taa waa qadyad dabiicadda bini aadamka suuragalka ah qiyamkaa iyo akhlaaqdaa iyo diintaa unbaa waxoogay idinla xajisood la yaaban tihiine laakiin waxaa lii ninkii nimankaa la noolaada wuxuu iska noqon kasrat lmasaasi tudhibu lixsaasa waxa maalink hore waad la yaabi laakiin mudda markaad ku dhex jirto iska caadi bay noqon rag shahwo in loo eego ma dhici kartaa haa caalamkan daboolayaashu mudaaharaadka dhigayaan ee kasanihii khaniisiintu qabsadeen soo nin nin wax ka dayawn maaha iyadaad qur-aanka qisat qowmi luutin maxaa loo halaagay haweenkii intay ka leexdeen bay rag dayday galeen saas darteed aragtida iyo eegitaanku lishahwatin hadday tahay aslan ma banaana laa hooyada walaa walaasha walaa midyaan dhashay masaladaa waa itifaaq masjida maxaa soo haray ma eegi kartaa iyadoon shahwo ahayn hal mas'alo haa hal mas'alo waa itifaaq iyadan aan ihaahdo maa bayna surati waarukbati lowiyo xudunta inta u dhaxaysa ma eegi kartid itifaaqan masalada waa la isku raacay xaalada caadigaa laga hadlaya daruuriya waa inoo iman doontaa qof xanuunsanaya qof xaalad qabsatay waa gaar masalada labaadna waa itifaaq masalada saddexaad ee itifaaqa waxaa weeye qofka inuu ka eegi kara maxaarimtiisa haddaynan shahwo ahayn mawaadicu ziinati meelaha ziinada iyo quruxda waad eegi kartaa mabda guud ahaan iyadana waa la ysku raacsanyah kadib waxaa la ysku qabtay mawaadicu ziina waa xaggee itifaaqa mawaadicu ziina la eegaya wuxuu ku salaysan yahay qowluhu tacaala walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna aw aabaaihinna aw aabaa'i bucuulatihinna aabbihii gabadhu ziinadeeda ma muujin karta ninkeeda ama aabbaheed ama ninkeeda aabbihii waa nasabkii iyo musaaharadii muujada ninkeeda aabbihii waa musaaharadii xididtinimadii wey aabbaheedna waa nasabkii labadaasaa lagu sheegay ziinaduna waa laba qaybood qaybna quruxdu waa quruxda daahirka ee dibadda ah oo qofku markuu labisan yahay ee dharka qabo muuqaalka bini aadamku wuxuu ku quruxsan yahay markuu dhar qabo hadduu ise soo qaaqaawiyo oo wax boolfoolxun qofkaa labisanee quruxda badan isagoon waxba qabin markuu meeshaa maro lugihiisi iyo tallaabadiisi iyo dabadiisu wax foolxun wey waxaana jira mujtamacaadka hadda way hormareen aad dhahdaan meelo xilliga kulaylaha ay mamnuuc tahay qof kastuu qaba inuu galo magaalooyin qof kastuu qabo looma ogolo waxay ku yaalaan jarmalka qaybtan holandayska soo xigta wey contarool bay leedahay markaad gelayso taniyo kastuunka boorsadaad gashan askarigu wuu qaawan yahay ardaygu wuu qaawan yahay macallinka casharka bixinaya rag iyo dumar waa qaawan yihiin waa sidii ilaahay ku abuuray sidii ilaahay ku abuuray wey jornaalistaha gelaya ee soo duubaya wuu qaawan yahay wuxuu kuusoo duubay isagoo garabka ku watoon xataa kastuun qabin askariga booliska iyo taraafig iyo kaxafiiska fadhiya guddoomiyaha degmada iyo sanadka golaha maamulka ee degmada iyo waa la shirayaa wax kastuun qabo male kolka inuu ilaa kala dhacaami weye wax ka foolxun bini aadam qaaqaawan oo socdaay wax foolxun wey marka ziina waa ziinada daahirada ah ee qofku markuu labisan yahay ee uu dharka qabo madaxiisu qurux buu leeyahay dhabarkiisu qurux buu leeyahy taa waa ziina daahira midna waa mawaadicu ziina meelaha lagu xiro waxa lagu xaragoodo gacanta faraatigii saacadihii jijibihii baa lagu xiraa waa mawdicu ziina wey dhagaha dhagadhegihii baa lagu xiraayo mawdicu ziina wey luquntiiyo halkan qoortiihii silisyadii iyaa lagu xiraa dumarkii oo mawdicu ziina wey lugaha khalkhaal iyo waxa la yidhahdaa lagu xirtaayo walaa yadribna biurjulihina liyuclama maa yukfina min ziinatihinna ilaahay lahaayo iyada ziinadaa lagu xiraa mawaadicu ziinati bay mufasi culimmadu u badan yihiin walaa yubdiina ziinatahunna ay mawaadica ziinatihinna wey meelaha ziinada wixii aan lagama maarmaan ahayn haddaba ziinadii waa la arki karaa la yidhi baa la isku qabtay jamhuurulfuqahaa waxay ku tageen oo maalikiyada iyo xanaabilada iyo lamid ah waxay yidhaahdeen ninku maxaarimtiisa mawaadicu ziina buu ka arki karaa madaxeeda ilaa luqunteeda waa arki karaa gacmaheeda ilaa cududaheeda waa arki karaa lugaheeda ilaa dhudhumadeedana waa arki karaa laakiin intaa udhaxaysee laabteedii iyo naasaheedii iyo caloosheedii iyo dhabarkeeda ma arki karo qowlkaa waxaa u dhow qowlka xanafiyada iyagu waxay yidhaahdeen dhabarka iyo laabta ma arki karo lowyihii iyo xudno xudunta inta udhaxaysana waa taqaana meelaha mawdicu ziinana ma aha meelo masaaraatu shahwad kiciyana weeye lama ogolay sidaa jamaahiirta fuqahadu yidhahdeen shaaficiyadu way kala jabeen labay u qaybsameen qayb ka midii jamhuurtay raaceen oo waxay yidhaahdeen kama arki karo ilaa maa yadharu cinda alcamali fi lcaadati guriga marka laga shaqaynayo ee haweentu ka shaqaynaysa intaanay qarin karin buu arki karaayo madaxii iyo dhuuntii iyo dhudhumadii ilaa xusulladii iyo inahaasu arki karaabay yidhahdeen qaybna waa qowlka mashhuurka ee madhabka raajixaho wuxuu yidhi hooyadaa wixii xudunta iyo lawyaha aan ahayn ta udhaxaysa aan ahayn laabteeda iyo shabkeeda waa daawan kartaa wy haddayna shahaw ahayn halkaasay qowlka la mareen qowlkaasuuna maray waana qowl daciifa weeye fi daliili laakin huwa araajixu fi lmadhabi haweenka halkaasaa la mariya maxaarimta ah addoontii aada guursatay addoontii aada lahayd adigu inag addooma malihine xilligaa allaha nabad iyo cana inuu gaarsiiyo dangaal ka adkaano eedebaabu riqi uu soo noqdo ilaahay nabad iyo cawaha inuu gaarsiiyo cano laakiin way iman doontaa maalinkeeda nin nolo ilaahay ku gaarsiiyaba addoontaada faka zawjatika inta aadan nin kale u guurinin haddii aada nin kale u guurisa waana la guursan karaa bishuruuin oo waan soo marnay nin kale haddaad u guuriso waxaa kaaga banaan wixii haweenka maxaarimtaada a kaaga banaanaa cala asaxiixi sida raajixa shaaficiyadu iyagu waxay raaciyeen sidii maxramkiibaa kaaga banaan markaynu niraano wixii xudunta iyo lowyaha udhaxeeyaa xaaraanka ah inta koriya laabteeda iyo naasaheeda waad arki kartaa saad maxramkau arki jirtay jamhuurtii tiri ma arki karti intaa dhaxana sadan maxramkaba loo ogolayn baan loo ogolayn bay kala mareen waxaa ku soo arooraya daliil ugu dhow waa addoommada xadiidkii cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu tacaala canhuma wa ardaahumaa imaamu axmed iyo abu daawuud iyo warinayeen sheekh naasirna filiruqa waa xasan uu ku lahaa waa nabigu wuxuu yidhi idaa zawaja axadukum jaariyatahu addoontiisii haddii uu qofku guuriyo falaa yandur ilaa maa bayna asurati waalrukbati fainahu cawratun xuduntiiyo lawyaha u dhaxeeya yuusan fiirinin cawro weeye halkaa waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen inta kale binisbati lahu inaynan cawro u ahayn haddaba culimmada kala qaaday waxay yidhaahdeen qaarkood halkaa farqi baa u dhaxayn kara qaarkood culimadu say yidhaahdeen maxramka iyo addoonta waayo addoontu berri bay ku banaanaanaysaa ninkaa haddii laga furo oo sida xaaskaagii laakiin maxaarimtu weligood xalaal ku noqon maayaan saa darteed bay farqi u yeelan karaan waman yuriid min annikaaxa nadara wajan wa kafan batina wa daahira waman yuriid ninkii doonaya annikaaxa guud minhaa min almar'ati haweentii inuu guursada doonaya nadara wuxuu fiirinayaa wajhan wejigeeduu fiirinayaa wa kafan calaa calaheedi iyo cumacmaheeduu fiirinayaa baatinan dhinaca cad iyo wadaahiran dhinaca kore madow inta waa ka fiirinaya calaa calahay u noqonaysaa daahiran wa baatinan wuxuu yihi qofku haweentii inuu guursada hadduu rabo waxaa wanaagsan inuu iska arko haweentuna ninka inay iska aragtaa way fiican tahay nabigeena calayh salaatu wasalaam waxaa u yimid mugiirata bni shucba wuxuu rasuulka ilaahay oo gobor reer ansaareedaan reerkoodii weydiistay nabigu wuxuu ku yihaa nadarta ilayhaa ma iska aragtay markaasuu yihi maya idhab buu yihi fandur ilayhaa oradoo tagoo iska soo fiiri fa innahu axraa an yu'dama baynakuma taasaa u dhow inay daa'im noloshiinu noqoto cishrada iyo wada noolaanshuhu in aragga iyo muuqaalka la isku qancaaye qayb aasaasi ay ka tahay aragtidu waa qayb lafdhabar u ah israbitaanka labada qof qofka qofka marka loo sheego suuruu sawirtaa sawirkaad sawiratay goorta aada wixii laguu sheegay aragto ama waa waafaqa ama waa khilaafaa hadhow berri hadday kaaga soo baxda waxaad filanaysay waxaan ahayn gabadhaadan arag marka la iskama guursado waa sixi guurka in ilaahay sukiin anfacanaa waa laga yaabaa laakiin nabigu wuxuu ihi fainahu axraa an yu'dama baynakumaa taasaa ku habboonoo u dhow inay noloshiinu daa'im wada noqoto mid kale reer ninka la yidhaahdo mugiira muhaajir buu ahaa oo aqafi buu ahaa bani haqiif iyo nimankii daaif degi jiray buu ahaa gabadhuu guursadayna reer ansaareed bay ahayd nabigu cilad buu u sheegoo iska fiiri buu yihi idhab l idhab fandur ilayha faina fii acyuni lansaari shay-an reer ansaareed uu xoogay indhahaysi si ka noqdaane iska soo fiiri buu yihi mugiiro waa soo kacay gabadha luuqna uma istaagin dan intuu usoo dirsaday banaanka ma shukaansane reerkoodii buu yimid aabbaheedii hooyadeed buu soo hor istaagay gabadhii aan idin weydiistay inaa arkaan rabaayo nabigaa iska soo arag iiri buu yidhi gabadhuna gurigay ku jirtaa hadalka way maqlaysaa waalidkii way ku adkaatay oo waxoogay way ku yar qallafsanaaday hadalka iyadii baa hadasho waxay tihi haddii nabigu ku soo diray ilaahay ka yaabo waad i arki kartaa haddii kalena banaanka joog waan arkay buui muiir maxaa dhacay muiira ninki wuxuu ah kaana miswaajan milaaqan nin aada u guul badan oo aada furitaan badan buu ahaa ilaa qaarkood ay yidhaahdeen mugiirata bnu shucba dhowr iyo afartan naagood buu guursaday muiirata bnu shucba wuu ka sheekeynaya marka intuu naaga guursaday buu ka sheekeynayaa wuxuu yihi weligay intaan haween guursanayay qof aan ugu bogo isu waafaqana sidaan tan ugu bogon isu waafaqnay ma arag waa hadalkii nabiga fainahu axraa an yudama baynakuma waxaa kaloo masalada taa waa ogeyd reerkoodiioo og gabadha marka waa la arki karaa oo gabadha aan iska arka waa la dhihi karaa gurigoodana waa loogu iman karaa arrin dhiblamaa xilligay nabiga dhacday saxaabadana sameeyey ridwaan ullaahi calayhim taa waa masale luuqna waa loo gedi karaa oo iyadoon arkayna meel daaqadihiyo meel luuqihiyo gaari inaad u dhex fadhiisatiyo si inaad isugu gabiso ama aabbad u dirto waxaa tiradaa bal banaanka la yar istaaga iyadana waa la samayn karaa dhib ma laha nabigu xadiid abi xumayd imaamu axmed weriyo xasana baa wuxuu ku leeyay idaa khaaba axadukum imra'atan qofkiin hadduu gabar doono riwaayadka qaarkood waxay leeyihin idaa waqacat fii nafsihi khidbatuha hadday naftiisa ku dhacda gabadhaa reerkooda weydiiso ay kugu soo dhacdo falaa junaaxa an yandura ilayha dembi kama saarna inuu eego idaa kaana inamaa yanduru ilayha likhidbatin hadduu usoo fiirinayo inuu guur ka damacsan yahay dan kale usan lahayn wain kaanat laa taclamu hayaynan ogaanin biyada markuu eegaye walidaalika saxaabada qaarkoodba waxay sameeyeen markay guursanayeen meel luuqu isugu gebiyo oo ka fiirinayo iyadoon arkaynin iyada lafteeda waad samayn kartaa inaad reerkoodii intaad u tagto inaan ku arkaan rabaa iyadii la hadasho waa la samayn karaa way banaan tahay inaad meel isugu gabisooo dad u dirtood soo fiirisana waa banaan tahay muhiimaddu waxaa weeye hadday aragtidiiyo fiirintu guurdoonaad tahay waad fiirin kartaa waad iska arki kartaa wayna wanaagsan tahay taa waa masaladaas intee baad ka arkaysaa marka madhabka ibni xasmina waa guluwi meel kastood u baahato waad arki kartaayo marada waad ka gadin kartaa uu leeyahay taasi waa guluwi aan wanaagsanayn laakiin jamhuurtu waxay yidhaahdeen baabkani ninku markuu arkaya gabadha inay qancisiin inay qancinin labadaba waa dhici kartaa dadkuna ninba waa dooq wax mid qoruxu yaqaano uu qof kala foolxumo u yaqaana oo ninkii ninkaas nin baa tilmaamay oo wuxuu yihi islaam sidaa iyo sidaa naawog yaa guursan lahaa balee kugu dhacday yaa wax ku fali baa layidhi nin baa haddii samaysan la yidhaha taa samaysan lahaa bu naag ogo ayaa la yidhi waa midka hadda qawi midaan qaraabo nahay intu gabar guursaday bay roorkooda u dhaheen war xaggeed fiirinaysa tan kaasi ana xaggayda kasoo istaagaba mayo bal xaggayda kasoo istaaga marka qofka quruxdu qofka qiimaha indhaha iyo qiimeyntooda iyo dooqa wax lagu qiimaya waa kala duwan yahay waxa nin qurxu yaqaano nin foolxuma u yaqaanaa waxa nin qiimeeyo uusan mid kala qadarinin taasi waa iska abiici hataa waxaan uga jeedaa marka qofkii gabadha markuu arko hadhow banaanku kaga sheekeen haddii anfici weydo marka qadar muhima oo isagana wax ku qaato aragtina ugu filan ha la ogolaado muxuu egaa wejhan horta wejigeeda ha eego falxuma wejigay ka bilaabataa baa layidhi quruxdeeda ha iska eego xadiidkii mugiirana waa tilmaamo fa ina fii acyuni lansaari shay-an marka la yidhaahdo indhuhu xaggee ku yaallaan indhaheeda iska fiiri baa layidhi wejiga fiiri soo maaha taa waa masalada koowaad wejiga waa iska arkay wejiga waxaad u deliishan midabkeeda iyo quruxdeeda iyo jamaalkeeda waad u deliishan waa marka koobaad marka labaad waxaa eegi bay dhaheen gacmaheeda cumaa cumaaha hore labada dhinacba calaaasha cad iyo dhinaca koree madowba waad eegi kartaa eeg maha qasab laakiin waad eegi kartaa taana waxaa laga fiirin bay yidhaahdeen mar waa qayb jamaalka iyo quruxda iyo midabka ka mida marka labaadi marka labaadi waxay muujisaa qofkani inteebuu jirkiisu ama qallabsan yahay ama dabacsan yahay bay gacmuhu muujiyaan min annucuumati wagayrihaa bay fuqahadu ku odhanayaan waxaa kaloo banaan fii camali saxaabati kutusaya daahirka nusuustaana wax didaya aan jirin sida gacmaha loo eegay lugaha iyo dhumada in la eego waana qisadii cumar radia allahu canhu wa ardaahu markuu guursanayo umu kalsuum binti caliyi radia allahu canha wa ardaaha de waxaa laga yabaa inaad yar hinaastaan ama ay gabdhuhu yar xanaaqaan cidda samaynaysa iyo cidda lagu samaynayo gabadha caliy bn abi aalib baa dhalay iyadana waa umu kalsuum binti caliyin radia allahu canha wa ardaaha umu kalsuum binti caliyinna faatima binta rasuulilaahi baa dhashay cidda guursan rabtay eegeysana waa cumar bn khaaab radia allahu canhu ardaa marka wax qayre iyo hinaaso meeluu kaa gala ma yaalla qisadan dhegeyso cumar baa cali wuxuu ka doonay gabadhiisa wuxuu yihi gabadhu way yar tahay ee iska arag kushir waa yahay aan iska arkay ii soo dir cali ibnu kalsuum buu soo diyaariyo orod u tag bui amiirmuminin cumar markay u timid ay isu sheegtay ibnukalsuum ka reebnay gabadhu lahayd war iskaanu dhibno waxaan idhi qofkii lahaa gaarsiiya documentiga inay soo xadeen nawar looma haye marka markaasoo kaleeto waxba ay ku anfici haddaba maalinka hataan iska meerin lahayd mushkila intee la baa ka dheclahay mushkiladi badan baa ka dheclahay waxaa laga yaabaa gabadha inaan la dhibi reebine dan kala lalaha waa dhici kartaa calaa kulli xaal weli ow man caamala shaahidka iyo qofkii la mucaamalooda wejigeeda waa arki karaa laakiin kafaynka isaga waxba kama gelin calaacala aw yudaawi ninkii daaweynaya alcilala jirada iyo xanuunka ninkii dhakhtar noqda ee qofkii inuu daweeyo la rabo haddii uu rag yahay isagu iyadii xanuunsanaydna dumar tahay dib buu ka keeni doonaaye dumar daweeyana la waayo wuu arki karaa qadarka xaajada aw yashtariihaa ama iibsanaya haddaba ninka dabiibka ah inta ibiga iyo caafimaadka lagama maarmaanka ee xanuunka ku tacalluqdee la xiriirta wuu arki karaa intay dooniba ha noqotee aw yashtariihaa ama addoon buu iibsanayaa ninkii addoon suuqa la keenay baad iibsanaysaa iyadana waad arki kartaayo waad iska fiirin kartaa qadra xaajatin qadarka baahida abuu nadara iska eegayaan ilan qofka xanuunsana lama xadidi kara intaa keliya eeg xanuunku meel buu noqon karaa qofkan meel buu ka xanuunsan karaa ka labaadee loo keenaya meel kale uu ka xanuunsan karaa qadra xaajatin inta baahidu ay keenaysa xanuunkaas ama iibsiga aad wax kaga ogaanaysaa lagu ogolyahay wain tajid haddaad hesho unsaa mid dhediga haddaad heshoo daweysa falaa yara dakar nin ragihii ma arki karo haddii dhakhtar dumara la heli karo dhakhtar raga looma tegi karo dumarkuma tegi karaan masaladaas ogaana haweenkii magaalada iyadoo dhakhaatiirtii arrimaha dumarka ku takhasusay yaqiin ee dumarka ha joogaan baa kuwii raggaha laga karilayoy saf ugu jiraan waa dhexdaas waxaan maqlayay meel guruna naag la yidhahda oo laga hadlayo kuwo badan baa soo baxay qof dumar ah oo muslim ah oo dumar daweeye xanuunkan yaqaano heli kartaay waa xaaraan inay nin raga oo dhakhtara aaddoy u tagto hadday dumar weydo guud ahaanba ama dumar xanuunkan iyo takhasuskan yaqaano oo wax ka garanaya la waayo ama dumarkii loo geelageyntoodii laga gaari waayo arrin emergency ay noqoto addaruuratu tubiixu lmaxduuraati wey daruuradu wixii xaaraan ay banaysaa laakiin qadra xaajatin waxaa weeye addaruuratu tuqadaru biqadariha inteedaa lagu ekanaya intaasna baabu nadar iyo aragtidaan kaga gudbayna ninkii aalibulcilmi ee faahfaahan rasan raba kitaabkan aad ku qiimo badan axkaamu اnadar axkaamu اnadar fii axkaami اnadar ee ibn اlqaطaan leeyahy raximah اllahu tacaala ama mukhtasarkiisa oo alcalaama axmed ibn اlqabaab uu leeyahay labadaa midba waad eegi kartaa baabkan keliya axkaamu nadar laga qoray ama kutubta waa dheerdheer dhexdooda fusuul laga qoraa jirta calaa kulli xaal kadib arkaanu nikaax baynu u gudbaynaa walaa yasixu alcaqdu nikaax ma asaxo ilaa biwaliyin weli inuu jira maahane iyo washaahidayni laba markhaati ashartu washartu shardiga markhaatiga iyo weligana islaamun islaamnimo jeliyun oo daahira muuqata wey islaamnimo lagu yaqaano qofka lagu ogyahay in yahay wey wuxuu ku yidhi baabu nikaax haddii wax la meherinayo weli la-aan meher ma asaxo walaa yasixu alcaqdu meher ma asaxo ilaa biwaliyin maane wakaa madhabkii shaaficiyada luuqluuqii suuqa madow shaaficiya ma aha mas'aladaa waxaa u daliila nusuusta nabiga ee sariixa sala allahu alayh ali wasalam waxaa ka mid a xadiidkii abi muusa alashcari uu nabigu lahaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin nikaax ma asaxo aan weli iyo laba markhaati oo caadiliina wadanin abu daawuud iyo tirmidi iyo kayrkood baa wariya waana xadiid saxiixa waxaa ka mid a xadiidkii caaisha radia allahu canha wa ardaaha ay lahayd ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyihaa fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun nabigu wuxuu yiri bay tirtaa naa kasta iyo haween kasta oo guursata idanka weligeed la-aantii saddex jeer buu ku celiyey nikaaxeedaa waxba kama jiro waxba kama jiro waxba kama jiro kii sidaa ah haddii rar la ysugu noqdana fain dakala bihaa falaha lmahru bima staxalla min farjiha haddii uu reeraysta nikaaxaa ku reeraystana farjigeedii uu banaystay meher bay ku leedahay haddii weligii kuu diidana fain ishtajaruu fasulطaan waliyu man laa waliya lah qaadiga iyo imaamka ba hadduu weligii diido maxaadan u warwareegi isagoo taagan baa hortiisa lagu meheri waxaad u carartaa mayala marka haddaba nikaax bilaa weli ama asaxa maya ilaa ma stuniya fain ishtajaruu fasulطaanu waliyu man laa waliya lah weligu waa shari shardigii haddii uu tacaduro oo shardigii la waayo waxaan idhi salaada satrulcawra waa shari marka la tukanayo cawradaadoo banaan ma asaxdo waxaad xirataba haddaad weydana laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha waa tukan weyn asix qiblada waxaan nidhi waa shardi min shuruudi salaad in la qaabilo haddaad qibladiiba garan weydo ama aada awoodi weyda qibla inaad u jeedsata diyaaradbaa saaran tahay salaadiina waa kuu soo gashay diyaaraddin xaggaasa usii socotaa kursiga aad ku fadhida saa u fadhida waxaanan kuma furo gaari haywey saaran baad saaran tahay dooniya marka badda tibaaxayaad ku jirtaa shardigii waad kari weyday shuruuda sideedaba shariicadeenu markii la awoodi waayo way dhacdaa laakiin badiil baa yimaada saa darteed weligii haddii la waayo meel laga heli karaba ma joogo xabsiguuba galayba waa la xiray xilki iyo mas-uuliyaddii wuu ka baxay oo baabulfisqi yuu galay siday loo iman doontaa safar dheer buu jiraa gabadhiina guur bay u baahan tahay oo cid bay heshay wilaayada markuu fisqi iyo junuun iyo yimaadaan wilaayadu cidda kale abcadkay ugu xigtay u guuri fi lasaxi fi lmadhabi madhabka sida asaxa huwa saxiixu haddii laakiin safaruu ku maqan yahay fi lmadhabi qaadigay u wareegi walidaalika walow qaaba alaqrabu weligii hadduu meel aado aaditaan aan la gaari karin aw kuyibat meesha kuma jirta gabadhii haddii lala cararo shaaficiyada ka mid maaha kuwa mutaakhiriinta waxay ku dareen sida buqyaha mustarshidiinka oo kaleetiyo walow qaaba alaqrabu markuu nawowi yidhi wakadaa in kuyibat masaladaana qaacidada madhabkao dhan bay ka hor iman wilaayat wataxkiim kitaab qoray oo masaafada inuu uqeelday isku dayey laakiin hadduu u fiirsan lahaa waxa uu soo guuriyey inay masaafadu xaaraan tahay bay ku caddaan lahayd inta uu soo guuriyey nuskeed baa waxay caddaynaysaa masaafada inay xaaraan tahay in asaxayni ma aqaana meel wax ka mareenayo sida uu irduufay qaacidada madhabkeennu waxaa weeye alrukasu laa tunaatu bilmacaasi macsiye iyo dembi rukso sharci laguma helo weligii markuu fogaaday in gabadhii la guuriyo waa daruuro iyo ruksaa keentay ruksadaa dariiq xaaraana looma mari karo walidaalika ninka safarkaa salaada waa gaabin karaa laakiin safarkiisu hadduu macsiyo yaho muslim uu ku duulayo salaad ma gaabin karo soonna ma afuri karo sababtoo ruksadii sharciga la ogolaaday xaaraan buu u socdaa xaaraan rukso uma kaalmaysan karo halkaa waxaa ka garatay gabdhaha la safrinayo safarkan gabadha bilaa maxram la safriyey waa xaaraan magaaladay joogtay hayweyga naakuru take aweyga in la saaro ama mambaasa la saaro ama kandika la saaro gabadhii waxaa la safriyey bilaa maxramin ko taa waa xaraam waxaana la rabaa rukso sharciga in lagu gaaro oo weligii laga maarma magaalada joogay alrukasu laa tunaatu bilmacaasi ninkii safray baaba qasrigii loo diidaye adi ruksadii weli ka tallaabsi hayd safar xaaraana laguma ogola xaaraan labaad baa jirta meesha manaa bilaa maxram keliya ma aha hal gaari baa la fuulay gabadhii rag bay dhex fadhiisatay naag rag ajaaniba meherba intaan la gaadhin dhex fadhidaay ikhtilaafkana xaaraan labaad wey intaasoo muxaramaad inte la isdul saaro madhabkeennu ruksa sharciga in lagu gaaro madhabkeenna shaaficiyadu ma ogola walidaalika inta fiqiga shaaficiga sheeganaysaay hadday masaafa asixi yidhaahdaan soomaaliya madhabka way ka been sheegeen waa horan ka hadlayey ba waxaan idhi shaaficiye ragga sheeganaya sanad baan siin hadday madhabka shaaficiyada ka keenaan masaafaa asaxaysa xujalaho usuushii madhabka waafaqsan waan ku raacayna sanad baan siin baan sanad ka badan baa kasoo wareegtay waagii abu shujaaca aan maraya baabu nikaax bay ahayd ramadaanka kadibna waxaan bilownay zubadkan weli waan sugayaa sanad kalaan ugu dari yaan been la idiin sheegin shaaficiyadu masaafaa asixi soomaalidu samaysa ma qabto usuusheedana ka mid maaha qolyo mutaakhiriin dambe aha baa xanafiye ka soo guuriye ow quyibad laakiin kutubtooda usuusha muctamadada ah ow quyibad gabadhii baa lala cararay kuma jirto markaasa wadaadka inta waxoogay marduuf qaada loo qaadaa nala raac la dhihi masaafada nala gaadhaan soo beherina say baaba qayinaya faasiq weeye wadaadka sidaas ahee safartaa raacayna waa faasiqoo wuxuu meheriyey ma asaxo markhaatina ma galo kuwa safartaa raacay ee gaariga la saarayna waa fusaaqoo shaahidu cadlin maaha ka nikaaxinaya waa faasiq shuhuuduna waa faasiq safarkuna waa macsiya marka kulluhaa xaraamun fii xaraamin wey ficilka waa min alkabaa'iri dunuubta kabaa'irtuu ka mid yahay reerku ugu xalaal noqday iska daaye taas walaa yasixu lcaqdu ma asaxo ilaa bawaliyin weli in la haya maahan waa masalada koobaad washaahidayni laba markhaati oo xadiidku washaahiday cadlin buu yidhi mualifkuna u naadimku uu keeni doonaa cadaaladu inay sharti tahay ashartu washartuna weliga iyo shaahidkuba islaamun jali islaam daahira wey oo gaal weli uma noqon kara gabadhu hadday soo islaamto aabbehe reerkoodiina gaala yihiin weli uma noqon karaan reerkoodii aabbeher weydiisa la dhihi maayo hadday ka qoysku muslim ahaayeen duqi iyo weligiina kaniisadaha galo ama ridoobo gaalo raaco gabadhii weli uma aha gabadhii walaayadeeda ma laha laakiin markii uu gagaa xukunka kufrigiisu goormay wilaayadu ka zuuli waa inuu sugnaado sharcan uu sugnaado wey laakiin haddihiin adugu hal hayeeni odaygii walaayadiisa inaad ka yar tallaabsato aada rabtaba kaa gaalu la yar socdayo inaad waxoogay kaar cad isaga jarto saad gabadhii weli u gacdhaabto markaad meertanayso lama ogola aduu inaad isu xukunta lama ogola waa inay dadkii ahlulcilmiga ahaa iyo ahlulqadaa iyo dad lamida ay xukumaan weeye ninkani inay sugnaatay kufrigiisa iyo riddadiisa inay sugan tahay hadduu isagoo qabay uu ridoobana ninkii qabay hadduu ridoobana nikaax waa goaya kadib wuxuu yidhi intaa kadib laa waxaan islaamka waxaan islaamnimadu aynan shardi ahayn laa fii waliyi zawjatin zawje iyo naagaad guursanaysa weligeed islaamnimo shardi ma aha naagtoo dimiyatin ahlukitaaba haweenka ahlukitaabka waa la guursan karaa yahuudi iyo kiristanka waynu guursan karnaa oo ilaahay baa subxana wa tacaala nisaauhum xillu lakum kuwa haweenka ahlukitaabka la siiyey haweenkooda waa idiin banaan yihiin baa la yidhi de gabadhoodii markaad guursanaysa iyadoo ama kiristana ama yuhuuda guursanayso weligeedu inuu muslim yahay ma shardiba maya mar hadday iyada iyo aabbaheed isku diin yihiin iyadana guurkeedu kuu banaan yahay aabbaheed baad weydiisan weligeedaadna mari islaamnimana shardi ma aha xaaladaas laa fii waliyi zawjatin zawje iyo xaasaad guursanaysa weligeed zawjadaasoo dimiyatin ahlu kitaab ah iyada shardi ma aha inuu islaan yahay weligeedu washuruuda weliga waxaa loo shardiyaa atakliifu inuu mukalaf yahay baa shardi ah weligu waa inuu baaliq yahay ilmo sabi a weli ma noqon karo waa inuu caaqil yahay oo majnuun waalan weli ma noqon karo majnuunka waalan weli ma noqon karo waalidna waa anwaac qofka waalida waxaa laga yaabaa inay musiiba rabbaaniyo ku dhacday ay tahay waa dhici kartaa waalidiisu inay tahay waxaa dhici kartaa musiiba waalidu inay jiman iyo wax ku dhacay yihiin waxaa dhici karta waalidu mid isagu sabab isugu yaho oo daroobi iyo qaad iyo khamri iyo wax isku waalay inuu yahay waxaa dhici karta miduusan is-ogeyn inuu waalan yahay inay tahay junuunku funuun wayaa la yidhi waalidiina waxaan soo ogaanay inay waalidu noocyo badan tahayba oo dadka inta taan boqolkiiba boqol miyir qabtaay aynan dadka aynan boqolkiiba lixdan ka badnaynba ama toddobaatan laakiin darajaadu weeye bahal laakiin waalida waxaa u xun midda diinta ah inuu diin u waashan yahay baa dhici karta qolyahan hadda iska nuur baa derderay baa la yidhaahdaa nuur baa derderay ma maqashin hebel ninku haddii uu waasho hadduu suufi aada a noqdo waa nin majnuun ahoo waalan wey suufi aada u xag jira hadduu noqdo waana hadalka imaamu shaafici yihi wuxuu yihi ninkii gelinka hore suufi noqda gelinka dambe caqli ma laha waxaan hubaabuli oo tajribo ku soo ogaanay gelinka hore hadduu suufiye galo galabtii ma gaaray isagoo caqli ku haray waayo haddaa dexaarka cun la yihahdo wuu cuni qaarkood qaar baa aabbaha soo dil la dhihi markaasuu soo dil amarka sheekhu qaadanaya marka haddii uu halkaa gaadho waxaa laga yaabaa sharciga in la siiyo xukmu lmajaaniin oo ninkani nin kaba warqabo oo wax dareemayo oo caqli bale maaha kuwa badan baa daanu aqaano ay qaar aan qaraabannahay waa majaanin dad miyir qaba maaha waayo aabihii dan kamale hooyadii dan kamale haddii sheekha ay soo qaadaan hooyadii hangool buu la dhici iyo aabihii kaas miyir qaba marka ilmihiisa waxba dan kamale reerkiisa dan kamala sheekhu hadduu yidhahdo halkaa iska tuurna wuu iska soo tuuri bila dalqashaan iska tuur sheekhu iska tuuri marka xukmu lmajaaniin hadduu noqdo isagana wilaayadii qofka u xigee kalay u wareegi waalxoriyatu xornimo inuu xor yahay baa shardiga amaa adoon hadduu yahay gabadha ninkii dhalay muslimba ha ahaadee weli ma noqon karo oo gabadh xor ah oo la guursanayo weligeedii adoon ma noqon karaa muslin ha noqon karaa gabadhani way soo islaamtay reerkoodii inay islaamaan bay diideen jihaad baa la galayoo waa la soo qabqabsaday waa la addoonsado way islaameen iyadana waa xor iyagana waa addoon ama iyagiyo iyadaba waa la soo qabsado waa la addoonsaday iyadii waa la xoreeyey iyagiina lama xoraynin soo ma dhega markay de isagii welig muu noqon karaa iyadii maya amaa addoonka iyo majnuunka iyo sanigaba sababta loo diiday naftooda wilaaye kuma leh maalkooda iyo naftoodana inay maamulaan sharcan looma ogola nin tiisiiba maamuli waayey tu kala kuma dari karo tiisiibuu gabayba wafaaqidu shayi laa yuctiih nin isagiiba tiisii gabay tu kale iska daa rufica alqalamu can alaaثatina nabiga alaam saddex waxba looma qoro waxna lagama qoro waxaa ka mid ah can ilmajnuuni xataa yacqil qof waalan ilaa uu miirsado wa can ilsabiyi xataa yakfur ama yaxtalim ilmaha yarkaa ilaa u qaan gaaro labadoodii wilaaye ma laha marka addoonkana min baabi wilaaya inuusan lahayn buu la wadaagaayo sayidkiisaa weligii wilaayadiisiisasaa kadib wuxuu yii waxaa kaloo shardiga dukuuratun qofka wilaayada qaadanaya dukuuratun raga laboodnimaa shardiga cadaalatun cadaalad fi iclaani inta daahirkee muuqata caadil inuu yahay baa shardi ah labadaa shardina ninka weliga noqonaya waa laga rabaa horta raggiibaa weli noqday haweenku sa gabadhaadii guurkeeda inay ku ogolaato waa waalide way fiican tahay laakiin walaayan iyada weydiisan waxba kama jiro walaayo hooyo laga soo qaato oo gabadh lagu beersadayna waxba ma asax meerkaas hooyaan ka soo qaatay iyo habaryar baan ka soo qaatay iyo walaasheen baa korsatoon ka soo qaatay iyo iyeeyaan ka soo qaatay iyo laa nikaaxa ilaa biweliyin weligu dukuuratun ragluyaa shardiga waxaa lamid a cadaalatun waa xadiidkii caaishihiie laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin caaishihii cimraan ibn xuseyn baa laga warinaya bayhaqi iyo keyrkii hori u asaxay weli iyo laba shaahid oo markhati cadaalada riwaayadka qaarkood baa weliga waxay ku dareen ilaa biwaliyin murshidin weli xilkas ah weliga hadduu qayilo ka waran wax walaayaa ma qaadi karo hadduu siyaarka cabana wax walaayaa ma qaadi karo hadduu haddii uu mooryaan iyo jiri yahayna wax walaayaa ma qaadi karo hadduu taariku salaad yahayna ma qaadi karo hadduu xildhibaan yahayna ma qaadi karo wax walaayaa ma qaadi karaan aqalu maa fi lmri fisqi wey allaahumma haddii xildhibaanku fatwa nin caalimoo mujtahida uu ku salaysto oo intuu qaatay uu ku camal falay yucdaru bisababi lfutya weli jira rag culamo u fatwada baarlamaanada in la geli karo si ibnu baas iyo ibn usaymiin iyo ay lahaayeen oo fataawadoodu mashhuur wey ninkii masaa'ilka baarlamaanada iyo rabana ha akriya kitaabkan doctor cabdirasaaq ashaariji fataawa wa kalimaat fi اlintikaabaati wاlbarlamaanaat ilaa boqol beej buu ku dhow yahayo akara min sitiina fatwa buu isugu keeno banaynaysa mid xaraantinimaynaysa kitaabkaas fataawada culamada inaad ogaato xawla haada isa kitaabka ha akriya fataawa wa kalimaat fi lintikaa doorashooyinka iyo baarlamaanada waxay culimmadu ka yihaahdeen buu ururiyey isa waxba kuma darsanin nuskadii iyo dabcadii horeen ogaa haddaan gadaaluusan kuwa dambe dabacaadka wax kaga darin cadaaladana saasay shardi u noqotay laa sayidun ninka sayidka eeleh liamatin addoonta leh iyo wa sulaanin sultaanka madaxda cadaalad shardi maaha ninka addoontiisa hadduu guurinayo wilaayadiisu waa milkulyamiin iyo lahaansho xoolihiisiie isaga cadaalad loo shardin maayo waayo milkulyamiinka iyo lahaanshaha wilaayadaa baa ka xoog badan wilaayada nasabka iyo qaraabada aad ku yeelatay wa sulaanin ninka madaxda ee waaliga caamka ah ee ummadda madaxda u ahna xataa faasik hadduu yahay wuu guurin gabdhihiisa wilaaye caamuuna ku guurin sababtooa waaligu fisqiga kuma casilma si otomaatica oo wilaayadiisu kuma zuusho gabadhi yaa weli u ah marka dadkii awliyada ahaabaa lagu tirin intaa wixii ka dambeeya waliyu xuratin gabadha xortaa wali weligeedu abun aabbaheed weeye kow aabbaheed baa iskale faljaddu awow baa ku xiga uma akhun walaalkeed baa ku xiga fakal casabaati u tahay baa dhow kaasaa iskale haddii la waaye ina adeerkaa ku xiga sidaasoo kaleeta u kala hormari casabaad binafsi haddii la waayo qof addoon lahaayoo la xoreeyey hadday tahay fa muctiqun ninkii xoreeyey baa ku xiga haddii kii xoreeyey uu dhintay fa caasibun casabadii xigtadiisa ahayd baa dhaxlaysa xaqiisii kan nasadii sidii nasabka kuwii la dhashay u kala horreeyeen haddii intaba la waayo fa xaakimun qaadiga iyo waaligaa la wareegi wilaayadii caamka ahayd intaa haddaynan lahayn gabadha aabbaheed baa kow iska leh labana awowgeed baa iska leh saddexna walaalaha iska leh intaa casabada wixii ka dambeeya say dhaxalka u kala lahaayeen raggoodu bay wilaayadana u kala leeyihiin oo u kala horayn kaa haddii la waayo kii dhaxalkeeda qaadan lahaabaa wilaayadeeda iska leh haddii wax casabo oo nasaba la waayo gabadhan hadday baabu riqiya addoonnimo soo martay ninkii xoreeyey iyo xigtadiisa baa iyagana baabkii dhaxalka sidii loo marin jiray loo marin haddii la waayo hadduu jiro fa xaakimun qaadigii iyo waaligiibaa la wareegi siday ula wareegaan ka fisqin sida faasiqnimo weligii hadday ku timaado iyo cadli aqrabi wa cadli aqrabi kii xigtada ah hadduu meermeeriyo labada hadday yimaadaan say u dhaxli lahaayeen soo xaakimku u meherin lahaa buu siduu u meherin lahaa kuwaas buu markii la waayaan u meherin halkan wuxuu rabaa inuu tilmaama qaadigu iyo waaligu wilaayada wuxuu gabadha meeriyaa dhowr xaaladood oo fiqiga shaaficiga shan xaaladood ay ugu mashhuursan tahay kow weli haddii la waayo maba jiraba weli gabadhu way soo islaantay dadkeedoo dhan waa gaalo gabadhii way la guursanaya yaa weli u noqon xaakimkaa loo geey gabadhii aabbaba ma laha sharci ah oo si qaladay ku dhalatay ama aabbihii wuu dhalay lalahaa baabulicaam buu galay oo u dhaartay oo inuusan dhalin buu ku dhaartay hooyadeed baa loogu abtiriyey aabbi iyo nasab meel loogu abtiriyo ma laha qaadigaa meherin faqdulweliyi waa tusaale tusaalaha labaad cadlulweliyi weligiibaa meermeeriyey nin kufu ah o ahal oo guursan karaa yimid isagiina falaa tacduluuhunna ilaaha meermeerinuu yii bilaa sabab buu meermeeriyey isagoo taagan baa xaakimku talada ka xayuubin oo kala wareegi waan kugu xurmaynayne xaqaadan lahayn baad ku tumatay ee xilka waan kaa qaadnay baa la dhihi xaaladda saddexaad haddii uu safar jira bay yidhaahdeen weligii kaybe iyo safar buu ku maqan yahay waxaa la wareegi isagana xaakimka filmadhabi haddaba madhabkii masaa'il shanta ah waxaa ka mid a xaj buu xarmaray iyo cumro weligii gabadhiina guurba u baahanta waxma wakiilan karo isna waxma meherin kara ninka xajii cumro xirtay isagana qaadigaa la wareegay isagana waxaa kaloo fuqaada shaaficiyadu yidhaahdeen waxaa kaloo uu la wareegi haddii gabadhii maxaan leeya haddii gabadhii uu fisqi ku dhaco calaa qawlin marjuuxin fi lmadhabi weligii weligu faasiq hadduu noqdo alasaxu fi lmadhabi xaakimka la wareegi maaye aqrabu lwliyaai oo hadduu ninkan dhinta dhaxalka lahaabaa la wareegi haddiise uu maqan yahay almadhabu qaadigaa la wareegi wa cinda aljamhuuri aqrabka ugu dhow baa la wareegi sidii fisqigiisi hadduu ku dhacay farqiga madhabka labadaa masalo udhaxeeya waxaa weeye kan ahliyadiisii waa baaqi isagoo ahliyadiisii baaqi tahay wilaayadii ma wareegi karta gaadeen laakiin kan faasiqa ahliyadii uu ka baxayba way ka dhacday ahliyadii marka hadday isagii tala kaba ka dhacdo ninka wixigay ku dul dhici marka faxaakimun baa la wareegi ka fisqin fisqi markuu cawaligii ku dhaco suu ula wareegahay xaakimku cadli laqrabi iyo wa cadli laqrabi kii ugu xigay hadduu meermeeriyey suu ula wareegi lahaa amaa cadliga inuu la wareegayo xadiidka caaishaa wuxuu haa fain ishtajaruu hadday isqabqabsadaan oo weligii inuu wax meheriyo diido fasulطaan waliyu man laa waliya lah sulطaankaa weli waa cidda aan weli lahayn kadib meherkii markii intaa iyo arkaantiisa lagaga baxo adag jooga ريح خطبة المعتدة كذا الجواب لا لرب العدة وجاز تعريض لمن قد بانت قد بانت ونكحت بعد انقضاء العدة halkan wuxuu yihi gabar la furay oo ciddadii ku jirta ma la guursan karaa mase la shukaansan karaa masaladaasuu ka hadlaya mualifku raxima llahu tacaala guur isagu iyo iyo shukaansigii buu kala qaadi doonaa xarin waxay xaaraantinimaysaa sariixa khidbatin doonitaan cad oo la qeexay oo qayaxan khidbati lmuctadati gabadh ciddo ku jirta doonitaankeeda oo qayaxan oo cad xaaraantinimeen iyadana kuma dhihi kartid inaanku guursadaan rabaa iyo guur baan kaa rabaa weligeediiyo reerkoodana ma weydiisan kartid oo gabadhaan idinka rabaa ma dhihi kartid inta ay ciddada ku jirto ciddadeedu ama cidda alaaq baa-ina ha noqoto ama cidda alaaq rajciga ha noqoto ama ciddadeedu ciddatu wafaatin la geeriyooday ha noqoto marba hadday ciddo ku jirto lama ogola inaad si cad oo qayaxan ood caddaysatay aada guur ugala sheekaysatood ugala hadasho ma banaana kadal jawaabu iyagu inay jawaab ka bixiyaan oy hayah yidhaahdaanna lama ogolo xaaraan wey hal xaalaa laga soo reebi laa lirabbi lciddati ninkii ciddada lahaa maya gabadhu hadday dalaaq rajci a tahay oo dalqadii koowaad ama labaad tahay ninkii guur wuu kala hadli karaa inay isku noqdaan ninkii dalaaqa kusii daayee furay oo xaddu rajciya intay ku jirta xukmu zawjay qabtaa markhaati intuu yeeshana waa soo ceshan karaa raalli bayaanay ka noqon baabkeeda lagu tegi doonaaye marba hadday saas tahay iyadii inuu kala hadlo ama reerkoodii reerkaada isku soo celiyo u yidhaahda isaga waa la ogolyahay adiga laakiin banaanka ka yimid inaad u caddaysata lama ogola haddii lagu yidhi inaad caddaysata lama ogola sidoo kale waxaan la ogolayn inaad guursataba oo meher baan samaynaynaa aad tiraadana lama ogola walaakin laa tuwaaciduuhunna siran hoos ha ugala heshiinina ilaa an taquluu qawla macruufa hadal wanaagsan inaad tiraahdaan maahane laakiin maxaa ku banaan wajaaza waxaa banaan tacriidun sarbeeb liman qoftii qad baanat dalqadaheedu ay dhammaadeen aw dalqadii saddexaad lagu furay ama ciddaday ku jirta geeri ay tahay oo ninkii aan rajaya wax ugu laabnayn guur waad kala sheekaysan kartaa iyadiiyo reerkooda si dadban oon toos ahayn waad u agamari kartaa hadalkana waa u sarbeebi kartaa waad ku dhega hadli kartaa waxaa la dhihi karaa bay fuqaculimadeenu yidhaahdaan rubba raakibin fiik in ku rabtaa i badana dad badan baa safka ku jira de markaad diyaar wax soo noqdaan wax dhammaadaan nala soo socodsii ogow adubaan ku sugay waa lagu sugayaa ogow hadalkaa waad u agamarmari kartaa ereyadaana waad u sheegi kartaa oy ka fahmayso oy ka muuqanayso in rabitaan jiro iyadiyo reerkoodaba laakiin waan rabaa cad lama ogola taasaa la tilmaamayay ilaa an taquluu qawla macruufa waayo aayadda awalkeeda wuxuu ahaa laa junaaxa calaykum dembi ma laha idinkama saara fii maa caradtum bihi min khibati nisaai waxaad sarbeebtaan haweenka oo inaad rabtaan rabitaanka sarbeebtaan dhib ma laha marka ku dhega hadal farag badan baa ku rabi iyo safdheer baa lagugu jiraa iyo meesha waa la isdaba dhacayaa iyo baktiga waa la sugi leeyahay iyo siyaabahaas oo kaleeta waad ugu dhega hadli karta waa loogeliya taasi dhib ma laha sidaadabana sharcigeenu halkaa waxaad ka garatay tasriixa iyo tacriibka wuu kala qaaday caddaynta iyo sarbeebta waa kala duway curfiga iyo dhaqanka soomaaliduna waa sidoo kale soomaalidu sarbeebtu gogol ma laha iyo xaal laakiin sariixa cadi gogol iyo xaal buu leeyahay saas darteed markii wax la kala tabanaya qoys iyo gabadh iyo xilo reer laga guursaday wax laga tabanayo iyo xididka sodo xididkaa waa la sarbeebi jiray hadalka lama saafi jirin nin gabayaa ahaa oo caan ahaa magaciisa sheegi maaye baa gabar soomaaliya guursaday oo qurux badan ugu xishay xoolo badanna ka bixiyey laakiin qof aada u fudud bay ku noqotay maalinkii dambe walaalkeedoo dhibaadoona usoo galgaday isagoo intii horeba khaati ka taagan habeenkii goortii la wada casheynayey buu tix yaroo sarbeeba u tiriyey ninkiina inta la hurday buu iska guuray waa gartay meesha wax laga hadlay ninkii wallahi wuxuu yidhi baal gorayo waa lagu ogaa baal gorayo waa lagu ogaa inuu bidhaamaaye berbere maalintuu tegey waxaa bi'iyey miisaani birkobay ku tahay shayga fudud beese lagu waaye boos waxaan jeclaadaba markaan baayacaan nacaye wada ba-an bini aadamkii midkaan waaya baratahayo ninkana gabadhiinu say qaali iila ahaydiyo say iila qiimo beesheen uga shalaysanahay isma leh iyo fudaydkeedaa waa dareensiiyey ninkana wuxuu yidhi inteeda horeyaan idinkaga daba imanine habeenibuu guuray marka la seexday dhugalna looma qabsaninaya xaaje ninka gabaydan saasoo kaleeta soomaalidu ay sarbeebta wax isugu sheegi jireen xaal iyo gobolna aan la isu qabsan jirin way badan yihiin saa darteed tasriixa saafitaanka iyo sarbeebtu kala fiican ninka waayeelkaana waxbaa loo sarbeebaa looma saafo ninka caaqilkaana ishaaradaa ku filan carabtan waxay yidhahdeen xuru takfiihi lishaar alcabdu yudrabu bilcasa adoon dhul baa lagu ganacaa walxuru takfiihi lishaara tilmaan baa ku filan soomaalidana waxay dhaheen doqonta dusha agteedaa lagu dhuftaa haddii garan weeyana dusha amarkaa lagu dhuftaa marka sarbeebta iyo sariixu curfigeennana waa kala laba sharciguna wuu kala duway saa darteed bay masalkii xikmadu ahayd wa fi lmacaariidi manduuxatu min alkadibi sarbeebtu been badan baad kaga maarantaa wax badan oo sarbeebtaa way fiican tahay waana ixtiraam ninkii si sarbeebanoo dadban wax kugu sheega wuu ku ixtiraamay adiguna ixtiraamka siduu yahay inaad u qaadato ood u qadarisaa fiican wanakaxad waxay guursanaysaa bacda inqidaai ciddati ciddadu markay dhammaatay kadib bay guursan kartaa marka hore waa sarbeeb iyo is-agamarmaris xilliga nabigana waa la dabaqayo way dhacday faatima binti qays radi allahu canha waxaan leeyahay faatima binti qays radi allahu canha ardaa ninka hore markay kala tageen ee ciddada ku jirtay laba nin baa u timid oo u sarbeebtay rabitaankooda midna wuxuu ahaa mucaawiyata bn abi sufyaan midna wuxuu ahaa abuljahmi nin la yidhaahdo nabigana wuu la hadlayo wuxuu yihi hana dhahay dhaafin naftaadee markay dhammaatay iisoo sheeg nabigay u timid ciddadii waa iga dhammaatay labadaa ninna saasaa isdhehaan bay tiri wuxuu yihi labadaa iska daa ha guursan sabab amaa mucaawiyatu si kale uma xumee fa sucruukun laa maala lahu shilin kama dhaca muxuuba xilkaagii muslimiinta ku qaadi wax wax ka dhacaba lama arka shilinba ma hayo wa amaa abuljahli farajulun daraabu lilnisaa waa nin gacan qaad badan buy falaa yadacu lcasaa can caatiqi hangoolka halkaa u saarano wallahi hangoolun baa maalin kasta qawba ka yeri oo nin dil badane iska daa dabeecad xun laakiin ankixi usaama usaama guurso usaamata bni zayd saas ku guursatay faatima bint qays radi allahu canha wardaha walabu aabbaha iyo waljadi adawowga labirin gabadha uurkan horey loo guursanin ajbaraa way qasbi karaan wasayibun mid gaarowga horey loo guursadana nikaaxu waa guurkeedu tacadara waa cudurtoobo ma dhici karo bal idnuhaa inay ogolaato baa bacda albuluuqi qaanqaarka kadib qad wajaba waajibay aabbaha iyo awowga iyo awliyadii kalaa la kala qaaday alwaliyu lmujbir baa la yidhahdaa aw iyo awowgu gabadhu ay weliga u yihiin waa laba mid inay garoob tahay waa eray cadi ogolaansho inay ka helaan ma tallaabsan karaan haddii kale hadday gabadhan hore u guursan tahayna way xishood badan tahay xil rag iyo guurna ma taqaane nimaynan rabin bay ku meherin karaan wey walabu waljaddu aabbihi awo bikrin gabadha iyadoo xataa mar rabane bay meherin karaan wey saasuu leeyahy meherku waa asaxayaa nacam waa asaxayaa binafsi waxba asaxuraan daba socda ha asaxo laakiin hadday rabta nikaaxa waa fasaqay hadday tiraahdo wuu guuray xarigii mahayo waxaa u daliila nabiga xadiidka ibn cabaas abu daawuud iyo keyrkii wariyeen nabiga xilligiisi ala slaam nabiga xilligiisii ana jaariyatan fikran gabadh inan ahoon hore loo guursanin baa nabiga u timid waxay u sheegtay aabbaheed baa guurisiyey wahiya kaarihatun iyadoon rabin fakhayarahaa sala allahu alay sl nabigu khiyaar baad leedahay bu haddaa rabtana nikaaxi daa haddaa rabtana fasaq horta halkaa labaad ka garatay haddaad rabta daa ama fasaq lama yihaahdeen hadduunan asixin nikaaxu waa jiraa oo hadday iyagu tiraado waxba kaba qabo nikaax cusub uma baahna laakiin khiyaar bay leedahay ee fasaqan karto gabadhii saa lagu sameeyo haddaynan raalli ka ahayn ha tiraada anigu kuma jiro nikaaxaana aabba waan fasaqay habeenka hadduu ninka saasaan ku reeraysan yihahda xaaraan weeye xelow xelow ma aha laakiin inuu ijbaari kara iyadoon rabinoo meelku asixi asal ahaan halkaasaad ka garatay amaa sayibada ma gacan dhaafi karo hadduu gacan dhaafana meherkaa asixi maayo waa xadiidkii khamsa bintu judaan baa aabbaheed baa guuriyey iyaduna galoob bay ahayd markaasay diiday nabiga u tiri sal slam faradda nikaaxahaa nikaaxaasi waxba kama jiraan buu nab sal sl imaam buhaari oona fi saxiixi ku wariyey xadiidka ibni cabbaasna wuxuu yihi alayimu axaqu binafsiha min weliyiha gabadha garoobtii nafteeda iyadaa ka mudan weligeeda waa naa guursatay guurna taqaana ragna garanaysa kanag mana aha sida gabadha aada uga xishoon maysa waan rabaa haye iyo mayadu way u sahlan yihiin waxana waa waxay taqaan saa darteed alayimu axaqu binafsiha waxaa looga jeedaa idan la-aanteeda lama dhaafi karo tan laakiin idan la-aanteeda la dhaafi karaa khiyaarba ha yeelatee laakiin in badan waxay soomaalidu ku caanamaaleen gabadhii maba ogaba khiyaar inay leedahay saa waxaa mafasakda marka nikaaxin baa si fiican ugu dhega saa ugu sii dhega ilaa ay saa reer ku noqoto laakiin hadday gabdho ogaan lahayn khiyaar inay leeyihiin way fasaqan lahaayeen laakiin gabadha garoobtaa weli uma baahna ma aha laa nikaaxa ilaa biweliyin tiba u taagan laakiin weligiibay awoodiisu daciiftayoo iskama tallaabsan karo ilaa ay ilaa ay caddaysato bal idnuhaa bacda albuluuqi hadday qaangaar tahay kadib qad wajaba u waajibay waxaramu waxay xaaraantinimeeyeen culimmadu min aridaaci ridaaca iyo wanasabi nasabka macnaa ka nasabi bay xaaraantinimeeyeen nuugmada waxaa xaraamkaaga ah guurkooda intii nasabka xaraamkaaga ahayd waana xadiidkii saxiixeynkai caaisha yaxrumu min aridaaci maa yaxrumu min annasabi nuugmo waxaa kaaga xaaraanti noqda wixii dhalasho kaaga xaaraan ah hooyadaadii ku nuujisay xaaraantinimada tii ku dhashay lamid tahay ayaydaa hooyana oo hooyadeed kulkulisay hooyadeedna hooyadii ku dhashay hooyadeed bay lamid tahay walaasha kula nuugtayna walaal kula dhalatay lamid tahay islaanta aada nuugtay walaasheedna habaryartaa tii ku dhashay habaryartaabay lamid tahay waa habaryartaa nuugmo ta eedadaa ahna ee ninka islaamtaa qabay walaashii ahna camatuka min aradaacati wey ina laaray intii adiga inaad guursata dhalasho xaaraankaaga ahayd hadday hooyo kale ku nuujiso intii in laeg sidii hooyadii ku dhashay kuu noqon intiiba xaaraan kaa noqon nasabka wax laga soo reebay marka nasabkiiyo wada dhalashada laa waladan walad baan xaaraan ka ahayn yadkulu galay fi lcumuumati ilma adeer ama o walada alkhuulati ama walad galay ilma abtinimo gaaray almacruufati la yaqaano nasabka qayb baa la soo reebay wixii ilma adeer iyo ilma abti ka sokeeyaa laga xaaraantinimeeyey eedda iyo adeer abti iyo habaryar kuwaad adigu eedde abti iyo adeer u tahay intaa waa kaa xaaraan ina abti iyo ina adeer iyo ina habreed markay gaarto laa waladan ka xaaraankaama aha yadkulu galay fi lcumuumati ilma adeer gaaray aw walada alkhu'uurati ama ilmaha ilma abtiga iyo ilma eeddadaa almacluumati la yaqaano taas qur-aankaa sheegoo nabigaa lagu hi yaa ayuha nabiyu ina axlalnaa laka azwaajaka alatii aatayta ujuurahuna wamaa malakat yamiinuka ila laga soo gaaro wa banaati camika wa banaati camaatika wa banaati khaalika wa banaati khaalaatika alatii haajarna macaka gabdhaha iyo adeerada iyo kuwa eedooyinka kuwa abtiyada iyo kuwa habaryaraha waan kuu banayna kuwaasaa nasabkii wada dhalashada laga soo reebay halkaa marka la gaaro xalaal baa la isu noqday wa min sihaarati xiditinimo waxaa ka xaaraama bicaqdi meher xaruma xaaraam noqday xaruma waxaa xaaraam noqday min sihaaratin xiditinimo bicaqdin guur iyo meherna waxaa xaaraan kaaga noqday zawjaati farcihi ilmahaad dhashay iyo wiilashaada xaasaskooda wiilkaaga xaaskuuna qabo iyo wiilkiisa xaaskuu qabo xaaraan bay kaa yihin gabadhaada wiilkeeda ed awogu hooyo u tahay islaamtuu qabana waa kaa xaaraan ilma aada dhashay oo ilmahay sii dhaleen haweenka ay qabaan iyagana waa kaa xaaraan wa aslin asalkaaga zawjaadkiisana waa kaa xaaraan aabbaha xaaskiisa iyo awoga xaaskiisana waa kaa xaaraan kaasoo asalkaasoo qadnamaa uu ku abtirsado u nasab sheegatay labadaba qur-aankaa sheegayo ilmahaaga caruurtaadu haweenkay qabaan markii xurimat calaykum la hadlayeybaa waxaa la yidhi wa xalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaalikum caruurtii aada dhasheen xaasaskoodu waa idinka xaaraam ama aabbaha iyo woga xaasaskay qabaanna walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa aabbayaashin haweenka ay guursadeen ha ag marina iyana waa lagu cadeeyey wa ummahaati zawjatin xaaskaaga hooyadeedna waa kaa xaaraam id tuclamu marka la og yahay xaaska aada guursatay meherka aada mehersatay dartii bay xaaraan kaaga noqotay hooyadii ama gabadha reeraysa ama ha reeraysan ilaahay baana yidhi wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina hooyooyinkood waa idinka xaaraam wabidukuuli inaad reeraysatood u galmootaybuuna arcuhaa faraceeda oo dukhushaduarcuhaa faraceedu muxaramu gabad qurux badanoo dhashay aragto oo dhaxda ka kala jiirayso hadhow gabadhii xagga uga wareegta iyadana furto way banaanta meherkuu ku qaban laakiin haddaad reeraysatood hooyadii la seexata gabadheedu abadan waa kaa xaaraam yaxrumu waxaa xaaraama jamcu imra'atin haweeney in la kulmiyo iyo wa ukhtihaa walaasheed laba walaalaa lama wada guursan karo laba gabdhoodoo walaalaa ama aabbiyo hooyo wadaaga ama aabbo keliya wadaaga ama hooyo keliya wadaaga lama wada guursan karo ooda guursigoodu waa xaraam ilaahay baana qiraanku ku yidhi wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf ay walaa maa qad salaf ilaadu fii luati اcarab kolbay bimacnaa walaa noqotaa aayaddan iyo walaa tankixuu maa nakaxa aabaaukum ilaadu bimacnaa wow waye walaa tankixuu maa nakaxa aabaaukum ilaa maa qad salafa walaa maa qad salafa markaa wixii ka dambeeyey meherkii ka horeeyey ee dhacay ee guurtacayna xor kama jira waa la kala diri aayaddu markay soo hortagtay kadib kahor wixii dhacay xataa la kala diri bimacnaa ilaadu bimacnaa walaa weeye في لغة العربna waa ku soo aroortaa وكل أخ مفاaرقه وأخوه لcمر أبيka إلا الفرق dاني أيو الفرق dاني baa ka mida يحرم جمع امرأة وأkتiha و حراaمة أو cمة المرأة haweenka eedadeed أو أkتiha walaaشheeda la kulmiyo soomaalida waxaa jira nin weli lagu sheego oo laba walaala wada qabay labadii walaalaha ahayd mid buu qabay way umushay tuka yar baa umulbixin loogu soo daray wuu uureeyey samadaa layga soo meheriyey iyo sheekh jiraani buu yidhi wiil bay dhashay anigu wiilkii baan arkay anigu wiilkii baan mambaaso ku arkay xilli dhowriyo siddeetankiiya siddeetan iyo toddoba siddeetan iyo sideediya isagoo sidaa ahaa baan dacwada ka wadi weynayo baa suufi oo googo-ay buu ahaa nag kasta markaasuu cayn loola istaagayo yuhuud baa dabada ka shaabadaysayoo meelba la istaagay odayaal iyo dad oran baan uga ergoonay oo nii ninkan diinha nagala dooda laakiin waa nin duqay caynaha naga daayo maalinkii dambe meel xaflad oo nin odayoo hadda nool uu lahaa baa de isugu yimid meeshii buu nagu caayay ragga iyaga inta istaageen ba hebelo adoo uga calo wala dusinaa oo labadii walaalahayda aabbaha uu wada qabay tii yarayd ku dhashay xaaraan ku dhashay miyaan dacwada kaa wadilaanay haayo car been dheh bay yidhaahdeen oo afar nin oo meesha fadhida oo hooyadaa taqaana aanaan kicinin hooyada heblo soomahay ninkii araggiisa maalinkii amubaaso nagu dambaystay laabay uu sii marayay baa laii sheegay marku yihahda ka orday soomaalida ninkaan labada walaalaha wada qabay ee saa uga ilmo dhalay bay welinimadiisa ku faaneen markaasaa waxaa la yidhi saddexdan reer ee soomaaliya isku haysata ee annagunbaa ka tarin tidhaahda baa qolo walba waxay dhaheen mar buu noo dhashay waxay dhaheen mar isagoo waqooyuu dhashay wuu dhintay gobolada dhaxuu dhashay wuu dhintay koonfur buu dhashay wuu dhintay qolo walba weligii annaga uu naga dhashay inay barakaystaan bay rabaan ninka la barakaystan waa keen laba walaalo wada qaba oo nin faasiqoo faajira wey oo laba walaalaa ka wada ilmo dhalaya oo jilaani baa ii soo meeriyeen marka waxaasoo kaleeto ku intabihu weli ma noqon kara nin muxaramaadkii shareecada saa ugu tumanaya aw camati lmar'ati hawaaniya eedadeed aw khaalatiha habaryarteedna lama wada guursan karo gabadhii eedadeed iyo gabadhii habaryarteedna eedadani waa eedadii nasabka laxmiga cabbehe la dhalatay wey waana bukhaari iyo muslim xadiidka abu hureyre wariyeen laa tajmacuu bayna almar'ati wa camatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha gabadh iyo eedadeed haysu geynina hawada guursanina gabadh iyo habareerteedna hawada guursanina wasala wabiljunuuni waaljudaami waalbaras kullu min azawjayni in yakhtar khalas karadqiha aw qaranin bikhiirati kamaa lahaa bijabbihi wa cunnati labada bayd baa ugu dambeya oo ku daraynaa maxay iska sabro xalay buu baaqday halkan guurku masaa'ilkan waxaa laga hadlayaa waxaa dhici karta reerkii inay dhibaato timaado awooddooda ka baxsan oo midkood marad iyo xanuun uu qabo diidaya reerku inay si wanaagga ku wada noolaadaan labada qof qofu qofka kale hadduu qabo ama xanuun uusan la noolaan karin ama guurkani waxyaabaha loo guursaday waxaa ka mid ahaa qadulbasari wa ixsaanu lfarjiye aynan cishradيiba suuرagal ka ahayn iyo qضاء الxاajaةi suuرagal ka ahayn labadaa xaaladoodba waxay hor istaagi karaan noloshii wanaagsanayd ee dheerka tusaalata hore xanuunada ah waa waali nin baa gabadh guursaday ama gabadh baa nin lagu daray markii guriga la isugu keenay qofkii waaba waalan yahayba ka kale qof waalan buu noqday qof waalan ma la noolaan kartaa gabadhu nin waalan mahayn kartaa dee waxaa laga yaabaa inay culays u sabirta ninkeedii o ay reer ahaayeen hadday imtixaan ku yimaado laakiin maalin ku horeysaba la jaan qaad nin waalan dudiib ka yimaadana waa lamid wljudaami wa biljunuuni waali wljudaami cudurka judaamka ee jirka googooya ee qaarkii loo karantiilay awliyada aan ka dhignay kaniisaduhu qaar ay karantiileen xilligii talyaaniga mishanku karantiilay oo guryo gaara u dhisay kadibna kaniisadda raacay oo baadariyaal ahaa baa innaga awliye lagu tawasul aanu naqaana munaasabadeeda hayla gaarta mar baan ka hadli doonaa oo caddaynaheedii iyo saliibkii iyo ay wixiiba yaallaan innaga waa weli la barakaysto oo lagu tawasulo laakiin baadari kristan u ahaa sababtuu ku noqdayna xanuun judaadaa ku dhacay way soo qaadeen way karantiileen way daweeyeen wuu caafimaaday innaga wuu caafimaaday baan awliye ka dhignay isagana dawaday daweeyeen buu diintooda ku qaatay innagana awliyaan u naqaanaayo qabriyadoodaaan booqanaa waanan ku tawasulaayo markaan ka hadlaya suufiyada baan isagoo soomaali ku tawasulayso af soomaaliyan idin maqashiin doonaa oo soomaali magaciisa ay u tawasulayso baan idin maqashiin doonaa insha allahu tacaala judaankuna waa cudurka dhibka badan ee jirka googooya walbarasi baras iyo cadaadka jirka ku dhacaana waad aragteen kullu mid kastoo min azawjayni labada ka mida cuduradaa dartood wuxuu xaq u leeyahay in yakhtar hadduu doonto khalaasa uu ka fakanayaa zawjanimadii iyo guurkii iyo reernimadii uu kaga baxsanaya saddexdaas sababtood wixii lamid ana waa lamid cudurada khatarta ah sida t b-da iyo kuwa lamidka ah hadduu midkood midka kale ku arko uu ka fasaqan karaa waayo qof sidaasa nolol lama qaybsan kartid waxay yidhahdeen maxaa loo daliishaday amaa qofka judaamka qaba nabiga wuxuu yihi fira min almajduumi firaaraka min alasad qofka judaamka qaba sidii libaax uga caro xadiidkaana bukhaari iyo muslim bukhaari bu xadiidka imaamu axmed iyo keyrkii baa wariyey waxaa kaloo labaduba ay soo gelayaan xadiidka abu hureyra bukhaari iyo muslim wariyeen nabig ala slam wuxuu yihi xoola marku hadlayay laa yuuradu mumridun calaa munsixin wax jiran wax caafimaadsan yaan lagu dhexdarin xoolo jiran yaan xoolihii caafimaadsan lagu dhexdarin haddiiba xoolihii jiro caafimaad in lagu dhexdara lagala cararayo bini aadamkiina waa min baabi awla waa kasii daran yahay midda kale waxay yidhahdeen dadku damiirkooda cishra xasana ma siin karta binasi xadiiu halaaati ee la imtixaanay alabrasi walaqraci walacmaa kii abraska ahaa baraska qabay markii malag u yimid ee la weydiiyey maxaad jeclaan lahayd wuxuu yihi lawnun xasan wa jildun xasanu qad qadaraniya annaasu dadkii waa iqashinsadeenoo sanka iga wada qabsanayaan ee qofkiima waxaad leedahay wanaag kula noolo meeluu sanka ka qabsanayo suuragal maaha wixii kalena qiyaasan calayha wey waxaan intaa kusii kabaynaa xadiid xoogaa bacdi sanadkiisu ku jiro nabigaa gabar guursaday markuu habeenkii guriga yimid gabdhaha min bani khifaar buu halkaa kelidaa cadeen ku yar arkay markaasuu i dharkaaga qaaday reerkiinina aad xadiidka waa daciif laakiin macnaha guud markaad wax kaloo waaweyn haysato waxaasoo kale ka dawatuurku waxaa la yihahdaa ulabati iyo kuxaababatiya la yihahdaa lakiin isaga waa daciif wey intaas iyo maqsadkii haayadii cishrada qoysku wanaagga iyo sakanan baan guriga ka dhigna laysku xasilo laysdugaashado la yihi suuragal maaha qor sidaas inuu qofki dugaashado ku xasila naftiisa intaa hadday timaado wa biljunuuni junuun darti iyo waljudaami darti iyo walbaras iyo cudurada khatarta kullun mid kastaoo min azawjayni kamid a khalasa zawjiya guurkii waa kaga fakan karaa in yakhtar hadduu isagu doorto wey lagu qasbi maayo taasi waa mas'alada cudurada la xidhiirta wey masalada labaadi sida ka radqihaa aw qaranin bikhiirati khiyaar uya labadaa iyada hadday ku dhacdaa haweentii ninkii baa khiyaarle kamaa lahaa say ugu sugnaatay iyadana khiyaarkii bijaddihi wa cunnatii labadaa ay ku dhacdo afartan isku soo ururiyo reerka marka la guursanaya waxaa la yidhi fainahu aqadu lilbasari waaxsanu lilfarji qofkani dareenka shahwada xaaraan inuu ku dhucu ka baqayaa marka koowaad naftiisii inuu badbaadiyo xaaraan ka badbaadiyu rabaa ko laba ilaahay duriye iyo saalixa inuu ka siiyu u baahan yahay taasi waxay ku salaysan tahay inay cishro iyo xaqii qadaau shahwati iyo gobashii suuragal yahay hadday xanuun iyo cillo timaado aynan gabadha xaggeedii suuragalba ka ahayn reer inay noqotiyo jimaac ama ay cillo timaada ninkii uusan waxbaba isku haynin oo keri karin maxaa la samayn kay ku timid mooyeenka kale warniyahu macsalaamo waa dhihi karaa gabadha labaa laga soo qaatay ka radqiha meeshii hilib baa qariyey hilib baaba ka soo baxay cad hiliba oo meel wax laga doonaba ma laha ninkii muxuu samaynayaa marka o aw qaranin ama laf baa ka soo baxday bikhiiratihi ninkiibaa khiyaar leh waayo meesheede waa waxba ma yaalaba qadaw shahwana ma samayn karo adulbasarna ma laha ixsaanu lfarji ma laha awlaad iyo duriya tazawaju lwaduuda lwaluuda fainii mukaatiru bikum lumama ma laha meeshi waa natiija la-aan wey wakadalika alkhunsa hadday labeed noqoto hore baan uga soo hadalay ka radqihaa sidii iyadoo hilib qariya radqa ah waxaa la yidhaahdaa meeshii qadaau shahawiya xaajadii madkhalkii inuu ka soo baxo hilib qariya oon meel wax laga dayaba lahayn qarana qarnaa'ana waxaa la yidhaahdaa markay laf meesha intay ka soo baxda qariso wayna dhacdaa marar badan haddaba haddaad safxaadka ibiga haddaad akrido iyo websaytyada caafimaadka ah mar badan ma akriyaysaa haddaad sheeka internetka weydiisaanna alqarnaau waradqaaw sheekh internetka ma taqaana sheekh gogli sheekh gogle la yihahdaa jiro internetka su-aalaha la weydiiyo isaga haddaad weydiisaan meelaha lagaga hadlay o dhan bu idiin soo saari laakiin websaydyada lagu faahfaahinayo badan baa jira kuwan atibada iyo caafimaadku ay leeyihiin taasi waa haweentii labada hadday ku dhacda ninkiibaa khiyaarle waayo isagaa wax waayey iyado hadda isagii wax ka weydan kamaa lahaasay khiyaar u leedahay bijabbihi hadduu go-an yahay ninkii waaba go-an yahay oo markii gurigii la yimid nin go-an baa waa soo ag istaagay laba mafcuul maxay isa yeelayaan marka waxba de waay tira war iska tagnay inay tiraahdo bay xaq u leedahay intay cimrigeeda ku seegi lahayd meeshani waayo ixsaanka iyo cifatu nafsi iyo qadaa shahwadii ma laha duriyaheen waxay ka raadinaysa meesha ma taalo meel ebela wey isaga iyo iyadu waxba isma dhaabaan waxaa lamida wa cunnatihi ma gona laakiin waa cinin ma kacayaba hadduu kacana kicitaan wax gaaraba maaha waxba ma qabanayo maxay samaysaa hadduu ciniin noqdo isagana macsalaamaydhi labadanna waa laba ragga ku dhaca labadani raggay ku dhacaan labada horeba dumarkay ku dhacaan aljabkuna bini aadam baa ku xadgudbay oo gooyey ciniinimaduna waa cudur ku dhaco buruudu shahwa shahwadii qabow inuu ku dhacaa qaar ciladoo dawalana waa jiraan qaaraan dawalahayna waa jiraan labadaa hadday isaga ku dhacdana waxay la mid yihiin hadduu shay maanica yimaado guud ahaan oo hor istaagaya cishradii zawjiyada ahayd ee gurigii iyo gogoshii ahaa ama xagga haweentii ay ka suuroobi weydo cilad yara haysata ama xagga ninkii ay ka suuroobi weyda cilad isaga ku quntay midka kale kay ka suuroobi weyday mooyeenka kale khiyaarulfaski nikaaxa inuu fasakoo ka buxuu leeyahay sida hadduu midkood cudur iyo xanuun qabo ama dib kaga dhaco aan qofkii qofka kale kula noolaan karin uu uga fasaqan karo nikaaxiisiina uga xarag fulan karo ama marka hore ha qabo ama gadaal ha ka timaado intaasuu rabaa inuu ku ishaaro wallahu aclam habeenama iyo kitaabu salaa gabdhaha wax meherka looga dhigi karo baynu arkayna subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk